wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland ayaa deeq raashina gaarsiisay dadka ku nool deegaanka janaac cabdalle kuwaas oo siyaabo kala duwan ay u saameeyeen daadadkii iyo fatahaadihii dhacay sanadkii hore wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka jubbaland cabdiraxmaan maxamed maxamuud ayaa ka warbixiyey deeqda la gaarsiiyey dadka deegaanka janaac cabdulle iyo sida ay uga faa'iidaysteen wasaaradda gargaarka maalinta musiibooyinku waxay maanta dadka soo gaarsiisay raashin aad arkaysaan dadkaasoo waxaa weeye ka kooban dadka magaalada janaac cabdile iyo eeriyadeeda ilaa dhasheega dadka degan waa qayb ka mida gargaarka ay wasaaraddu ugu talagashay iyo dowladda jubbaland dadkan baahan ee tabaalaysan maadaama ramadaankii soo dhow yahay waxaan rajaynayaa isbuucii horena dhowr beri ka horna qayb baa soo gaadhay maantana waa qaybtii kale inay sii soconi doonto oo ramadaantu intuusan bilaninna aan qayb kale keeni doono oo inta ka fara badan waan waxaa weeye waa mas-uuliyaadka naga saaran dadkan waan ognahay deegaankeena wuxuu ka mid yahay deegaanada dadka magaalada kismaayo geeskeeda galbeed sooma galbeedka waxaa weeye ama qoy galbeed dad badan baa degan ceelkii baa laga cabayaa baadiyii baa la jooga beerihii buu isugu jiraa iyo xoolo dhaqataba marka baahi badan baana dad ka jirta qorraxdu waa kulushahay hadal badan ma jiro marka dadkani waxaan rajaynayaa insha allahu tacala inay ka faa'idaysani doonaan gargaarka wasaaradda gargaarka iyo maaradda musiibooyinkuna uu sii socon doono dadka waxaan kula talinaynaa yaan la isku dhigan raashin baa la keenayaa oo wasaaraddu keenaysaa oo dowladdu keenaysaaye bifadlikum beeraha ha la beerto waxa aan dhulkeenna kala soo baxnaa in anfacahaya ceelashii baa laydiin qodayaa caafimaadkii baa isbitaaladii la samaynayaa waxbarashadii baa laydiin iskuullada laydiin dhisayaa xanaanadii xoolaha socoto xoolaha idiin daweynaysa xoolaha ha la tabcado oo beerihii baa socdo abuurkii baa laynoodaha laga faa'iidaysa deeqdani gargaarka ah ayaa kusoo beegantay xilli ay baahi weyn u qabeen dadka ku nool deegaanka janay cabdalle kuwaas oo isugu jira beeraley iyo xoolo dhaqato ay saameeyeen abaarihii iyo daadadkii dalka ku dhuftay